baadigoobka iyo helidda fikrad ganacsi waxay kaalin muuqata ka qaadan kartaa inaad guul ka gaadhid ganacsiga taasi oo kuu horseedi karta inaad noqoto mid ka midha dhaliya ahmigiisa bulshada soomaaliyeed ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin dad ku wanaagsan ganacsiga islamarkaana udubdhaxaad u ah dhaqaalaha dalkeenna dadka kusoo biiraya suuqyada ganacsiga islamarkaana furanaya meherado ayaa si weyn u kordhaya muddooyinkan dambe taasi oo aad ka dareemayso xiliyada aad suuqyada magaalada maraysid ganacsatada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ganacsatada cusub ee furanaya meheradaha ganacsi ugu baaqay inay soo kordhiyaan fikrado ku cusub deegaanka magacaydu waa khadar nuur ibraahim waxaan ku noolahay magaalada dhobley walaal horta magaaladanito waa magaalo way u fiican tahay qofkii business iyo waxyaalaha ka shaqaynayo way kubcinaysaa korbay u qaadaysaa magaalooyinka horta jiq ah maaha qofkan horta asay ku xiran tahay fikirka uu la imaado iyo siduu u shaqaysanin lahaa dadka way kala fikir wanaagsan yihiin marka maasha allah aniga hadda inta aan arkay waa darajo saray dadka ku socdaan magaaladana korbay usii kicihaysaa inta hadda soo gelihaaso ama ku niyala inay maaragta kasoo qaybgalaanna waxaan leeyahay magaalada waa magaaladeenka kana soo qaybgala fikirad kala duwan oo kuwaan hadda anaga aan aniga waxaa laydhaha mukhtaar waxaan ka mid ahaa ganacsiyaaasha dhooloy insha allah kolle ganacsi lafro wuu fiican yahay oo nin ganacsi faro haddaad aragto maasha allah waa nin oo maarata horumar u jeeda saasay tahay kolley anum waxaan dhihi lahaa inkastoo maarata hadda saan soomaali u nahayba ganacsiga maarata ninkii ganacsiga meeshii lagu arko baa ninka kale ka daba furaa marka waxaan dhihi lahaa ganacsiga furta laakiin ganacsiyaaga hala kala bedelo oo maarata waxyaala kala bedelo risan wax kale hala wada kala imaado laakiin hal wax haddii la furo halkaa wax un dunidu kuma eko oo maanta haddaa wax suuqa uga baahato waa inaa maxaa in dukaamada dhinaa ka wedaa laga yaabaa marka haddii ay hal wax ka wada dhigaan marka waxaan dhihi lahaa horumar wacan kala bedelyaan kala bedelayaan carooyinka ama shaqooyin kala bedela ugu dambayntii cabdi cusmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada dhobley ayaa wax ka weydiiyey saameynta dhaqaale ay keeni karto in ganacsatada cusub ee ku soo biiraya suuqyada inay la iman waayaan fikrada cusub taa beddelkeediina keenaan fikrada looga horreeyey
maasha allah waa su-aal muhiim ah oo mudan micnaha in la tixgeliyo su-aashan oo kalena waxay ka mid tahay su-aalaha lisweydiiyo xagga businesska maanta la joogo kuna ah ama ku noqon karto caqabad xagga businesska marka waa su-aal muhiim ah marka waxbarasho ahaan ama cilmi barta ahaan waxaa ugu wanaagsan macluumaadkan businesska ama ganacsiga ah ku saabsan maxaa yeelay nolosha meelaha waxyaalaha ugu muhiimsan waa businesska barashadiisa ama ganacsiga barashadiisa caqabadaha faraha badan ee uu keenaan ganacsiga haddii aan wax ka sheego waxaa ka mid ah dabcanba adiga shakhsiyan ka soo qaad waxaad furatay dukaan ayaad furatay aada howlseel wa ah oo wax walba kala socdo waxaa lagu ag keenay dukaan kale oo dukaanka la mid ah waxaa marka dhici karta caqabad kugu imaadi karta adiga ahaan in kastamkaadii uu wareego oo uu wareego qofka kale maadaama qofka kale uu rabo in kastam uu soo jiito qiimihii adiga aad waxgadaysana waxaa laga yaabaa qiimo ka yar inuu gado bulshadii sifa ay ugu soo micnaha aruurto isaga ay ugu timaado oo adigana markaas aad noqoto kastam la-aan ama macbiilkaadii uu yaraado caqabadahaas ayaa ka mid ah waxyaalaha ugu weyn waxaa kaloo ka mid ah businesska oo movin lagu sameeyo oo la wareejiyo hortaada ayaad waxaad arkaysaa dukaankaada meheridiisa hortiisa qof alaabtii aad waday ama aad haysay oo adiga ku taalay in alaab kale hortaada lagu gado ama lagu wareejiyo sidaas daraaddeed qofkii adiga ku imaadi lahaa ama albaabkaada soo gali lahaa wax macquulgalla inuu bannaankii waxaysi u ka gato marka isgarabdhigga ganacsiga amasana busineska waxyaalaha laisku garabgadaayo waxay caqabad ku tahay ganacsiga